إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa saaka ciidamo ka tirsan jubbaland ku laayay gobolka jubbada hoose iyagoo sidoo kale fuliyey weeraro kale oo khasaarooyin sababay mu-asasada alkataa'ib ayaa ballanqaaday baahinta dukumiintiri ka hadlaya xeerarka iyo qawaaniinta ay dowladda federaalka ku maamusho dhulka ay ka taliso nadwo looga hadlayay doorashooyinka dimuqraadiga ah iyo sharci dejinta ayaa lagu qabtay degmada kurtuwaarey ee wilaayada shabeellaha hoose dowladaha nato ayaa ka arrinsanaya sidii ay u dhisi lahaayeen ciidan ka madax bannaan dowladda maraykanka iyagoo sheegay inaan la isku halayn karin maraykanka intaasi waa qodobadii warka u diyaargarooba iyagoo faahfaahsan
ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن inta aan u gudagelin faahfaahinada warka kusoo dhowaada qadar yaroo goosgoosyo ah والسحر حق وله تأثير لكن بما قدره القدير أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waxay idiin soo gudbinaysaa sixirku waa mid ka mid ah dhibaatooyinka maanta ka jira dalkeena kaasoo waxyeelo ku haya dhan kasta oo bulshada ka mid ah shiikow culummada diinta waxaan su'aalayaa nin saaxar baa nin sixir ku dilay saaxarkii ninka markuu sixirka ku dilay
waa barnaamij muhiim ah oo xambaarsan macluumaadyo waaqici ah adilooyin sharci ah iyadoona su'aalo badan arrintan laga weydiinayo culimo dhowr ahi mowduucan sixirka ayaa waxaa lagu soo qaadan doonaa barnaamijka diiradda jimcaha in shaa allah اللهم ضيق على السحر بهذه الأبدان اللهم ضيق عليه مجرى الدماء ومخارج النفس وتجاويف العظام ومسافط اللحم
نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل نضيء بنورنا fartaadu intay soo qaaday badweynta hindiya maxay u dhigantaa eber soo maha waxa layska rabdhigaa ma yaaliin meel ebera baynu garaacayna allah subxaanahu wa tacaala ma dhihin baarlamaanha loo celiyo madaxweynaha loo celiyo lama dhihin waxaan isku qabsanna ha yaraada ha badnaadee kitaabka iyo sunnada loo celinhaya laa ilaaha ila allah markaad tidhaahdo hawsha hadda aan ka hadlayno dhan iidaa keentayba idan marka alwalaa walbaraagu waaba laa ilaaha ila allahuba ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم لا تنازعوا waa rukni kaleo haddii tanaasuc yimaado oo la ysqaqabsado oo maya sidan maaha tanaa fican kaartadanaa fiican sidan u dagaalanno maya saas ila quman haddii dagaalkiioo socda ay ay timaado jiirkii afraad baa dumay lianna waxaa la rabaa muslimiintu inay jamaaca waaxida noqdaan oo qaa'id keliya inay dagaal ku galaan haddi haddii aad qaadatay horta magacaan dimuqraadi waa mabda' noocaasi soo maha mabda'aasan qaatayba haddaad tir madiin baa ku soo hartay soo kaafir ma tiid qudaam baa maanta soo ardaa wuxuu yidhi qur-aanka maba loo soo dejin dowlada in lagu maamulo oo maxaa loo soo dejiyey habraha lagu nikaaxsada bisniya ya maxaa loo soo dejiyey haddaanba dowlad lagu maamulaynin maxaa loo soo dejiyey koonkan dhan baa loogu talagala in lagu maamulo hodoodaa ka hadlaysa adiga somalilan iyo puntland dagaalkooda intee buu socdaa lama tirin karo intee baa iskaga dhimatay awooddii etoobiya ku wajahnayd dalka gudihiisa bay ku wajahan tahay qoorta iskula jirta waa taxane muxaadaraad ah oo ka dhacay qaybo ka mida walayaadka islaamiga ah loogana hadlayo halista sharci ee ay leedahay ka qaybgalka doorashooyinka waxaad dhegaysan doontaan laga bilaabo maalinta sabtida saacaddu markay tahay halka saaca oo subaxnimo rogaal celis ahaanna waxaad maqli doontaan afarta galabnimo ama tobanka saac insha allah ونسعد قلب ما حزون بغير الله ما اتكلا لكي تبقى الحياة هدى ويسمو ديننا الأغلى ونسعد قلب ما حزون بغير الله ما اتكلا لكي تبقى الحياة هدى ويسمو ديننا الأغلى
dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa saaka ciidamo ka tirsan jubbaland ku laayay gobolka jubbada hoose iyagoo sidoo kale fuliyey weeraro kale oo khasaarooyin sababay cabdulaahi soomaali ayaa faahfaahinaya ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa saaka weerar waxay kula jarmaadeen ciidamada maamulka jubbaland ee ku sugan deegaan xeebeedka kudhaa kuwa oo garab u ah ciidanka kenya ee halkaasi jooga weerarka ayaa wuxuu ahaa mid aada loo qorsheeyey waxaana halkaasi lagu dilay ugu yaraantii toban askari oo ka tirsanaa ciidamada maamulka jubbaland wel way suuragal tahay in khasaaro intaasi uu ka badan yahay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa dagaalku intii uu socday waxay gubeen laba gaari oo nooca cabdibilayaasha ah kuwa oo ay lahaayeen ciidamada maamulka jubbaland waxaa xusid mudan inay xarakada shabaabul mujaahidiin dagaalkaasi saaka ku furatay qoryo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen beekam iyo r b g iyo rasaas badan dhanka gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxaa saaka dagaal ay kula jarmaadeen saldhigga ciidamada dowladda federaalka ee janaale ku yaala in muddo ayuu halkaa dagaalku ka socday lamana soo werin faahfaahin la xiriirta haddii khasaaro uu gaaray ciidamada weerarka lagu ekeeyey isla shabeellaha hoose shalay duleedka degmada janaale waxaa qarax lagula beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada uganda ee halkaa ku sugan qaraxaasi waxaa ku basbeelay gaari ay wateen ciidamada shisheeye oo taw ahaa askartii saarneed ayaa la aaminsan yahay in dhimasho iyo dhaawac ay noqdeen dhanka degmada afgooye waxaa ka dhacay dil loo geystay askari ka tirsana jawaasiista dowladda federaalka ninkaas ayaa waxaa lagu magacaabi jiray owbaaduu isla shalay waxaa jiray howlgallo kale oo ay fuliyeen ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin dhanka gobolka shabeellaha dhexe qarax ayaa waxaa lala beegsaday ciidamo burundays ah oo lugeynayay kuwa oo marayay deegaanka borane ugu yaraantii laba askari oo ka tirsan ciidamada burundi ayaa la xaqiijiyey in halka ay ku qurbaxeen amaba ay ku dhinteen dhanka gobolka banaadir shalay duleedka magaalada muqdisho gaar ahaana deegaanka weydow waxaa ka dhacay qarax lagu dhaawacay nin lagu magacaabi jiray maxamed weydow oo ahaa guddoomiye waaxid ka tirsan maamulka dowladda federaalka ugu magacaaban deegaanka garas baalley ee magaalada muqdisho waxaa la sheegay in la dhaawacay ninkaasi iyo laba askari oo ilaalo u ahaa dilalkan iyo weeraradan waxay qalqal iyo argagax sii gelinayaan dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye kuwa oo ku daalay dagaalada ka dhanka xarakada shabaabul mujaahidiin oo iyada u muuqata inay howlgallada si dardar gelinayso mu'asasada alkataa'ib ayaa ballanqaaday baahinta dokumentari ka hadlaya xeerarka iyo qawaaniinta ay dowladda federaalka ku maamusho dhulka ay ka taliso salmaan axmed ayaa soo jeedinaya war-saxaafadeed ka soo baxay maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab bayaankan ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa u qornaa sida tan mu'asasada al-kataa'ib waxay inshaa allah dhowaan baahin doontaa dokumentari ka kooban labiyo toban qaybood kaasoo ciwaankiisu yahay saa'a maa yaxkumuun muuqaaladan taxnaha ah waxaa diiradda lagu saari doonaa qawaaniinta kufriga ah ee ay ku dhaqmaan xukuumadaha riddada ee dalka ka dhisan dadkeenana ku maamulaan wuxuu taxanaha si qoto dheer u dul istaagi doonaa qodobada ku qeexan waxaa lagu yeero dastuurka federaalk ee soomaaliya xeerka ciqaabta iyo shuruucda kale ee lagu hago siyaasadaha xukuumadda iyo maamul goboleedyada riddada ah xeerarkan oo ah kuwo gacan kurimis ah lagana soo minguuriyey dowladaha reer galbeedka saliibiga ah ayaa dalka lagu maamulayay laga soo bilaabo xorriyad ku-sheegii dhalanteedka ahaa ee la qaatay kunsagaalboqoliyoxdankii ilaa iyo maanta ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo sii socda warsaxaafad waxaa lagu yidhi xilli dhowaan lagu wado in dalka ay ka qabsoomaan doorashooyin kusheega kufriga ah ayay mu'asasada al-kataa'ib ugu tala gashay inay ummadda uga digto gaalnimada loo soo dusinayo iyadoo bulshada soomaaliyeed daah uga qaadi doonta gaalnimada qayaxan iyo foolxumada ay xeerarkan xambaarsan yihiin madaxtixanahan waxaa ka qayb qaadanaya qaar ka mid a hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab culimo iyo waxgarad soomaaliyeed kuwaasoo caddaynaya siyaabaha kala duwan ee dowlad kusheega soomaaliyeed iyo maamul goboleedyadeeda ku mutaysteen in la gaalaysiiyo laguna tilmaamo maamullo riddo ah wuxuuna si gaar ah u soo bandhigi doonaa udubdhexaadka uu ku dulmeeraysanayo dagaalka ka alloosan soomaaliya kaasoo u dhexeeya mujaahidiinta oo doonaya in kitaabka allah dalka lagu dhaqo iyo xukuumadaha riddada oo doonaya in dimuqraadiyad iyo qawaaniinta reer galbeedka lagu maamulo ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo sii socda war-saxaafadeedka waxaa lagu yidhi dukumentariga imtixanaha ah ee saa'a maa yaxkumuun waa mid ummadda soomaaliyeed lagu baraarujinayo looguna caddaynayo xumaanta iyo gaalnimada ku jirta dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya xeer ciqaabeedkeeda iyo shuruucda kale ee degsan aragtida uu xambaarsan yahay taxanahan waa mid ka tarjumaysa mowqifka sharciga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka qabto xukuumadda ridada soomaaliya isagoo caddaynaya gaalnimada ay ku sugan yihiin madaxda murtadiinta iyo sababtaay mujaahidiinta dhiigooda u xalaashanayaan xukuumadoodana u duminayaan ugu dambayntii mu'asasada al-kataa'ib waxay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada muslimka ee soomaaliyeed culimo aqoon-yahanno iyo indheergarad intaba ugu baaqaysaa in haddii ay qabaan dood ama aragti ka duwan midda lagu soo bandhigi doono taxnahan ay mujaahidiintu diyaar u yihiin inay ku martigeliyaan wilaayaadka islaamiga ah halkaasoo aan ugu fidin doonno gogol si ay uga qayb qaataan dood cilmiyeed ku saabsan alxukmu bikhayri maa anzala allah iyo dhammaan masaa'isha lagu soo bandhigi doono taxnahan waxaana leenahay qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin ayaa lagu soo khatimay war-saxaafadeedka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab laguna cilaamiyey in mu'asasada al-kataa'ib ay dhowaan baahin doonto dokumentari ka kooban labiyo toban qaybood kaas oo lagu falanqaynayo qawaaniinta dowladda federaalka ku maamusho qaybaha ay kaga sugan tahay dalka nadwo looga hadlayey doorashooyinka dimuqraadiga ah iyo sharci dejinta ayaa lagu qabtay degmada kurtunwaarey ee wilaayada shabeellaha hoose zakariya cumar ayaa ka waramaya nadwadan oo ay shaarigeen qaar ka mid ah culummada diinta islaamka islamarkaana looga hadlayay doorashooyinka lagu wado inay qabtaan shisheeyaha iyo dowladda federaalka ayaa waxa ay ka dhacday masjid ku yaala degmada kunturwaarey ee wilaayada shabeellaha hoose sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin ayaa ka mid ahaa culummada soo jeedinaysay nadwada waxaana uu shiiqa ka hadlay kuwa sheegta inay yihiin sharci dejinta iyo waxa ay ka qabto diinta islaamka isagoo soo qaadanayo adilo caddaynayso arrinkaasi tashriic wa jamiicu alaxkaam sharciyatan kaanat aw kowniya waxay ka mid tahay min khasaa'is rabbi subxaanahu wa tacaala waxyaalaha uu la khaas noqday wey haddaba shay khaas ah oo rabbi subxaanahu wa tacaala uu asagu la khaas yahay qofka inta khusuusiyaddaa ka saara mushtarag ka dhiga ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu ka sheekaynayo tawxiid alcibaada cibaadada ilaahay in loo gooni yeelo muxuu yidhi wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay-a war dad yahu allah caabuda cid kalena hee waxa ugu darinina ilaa shirka maxay ka timaadaa laba qof iyo wax ka badan wax isku darsaday soo ma xagga xukunkuna ma ka duwan yahay mise shirki waa lagu samayn karaa fii suurati lkahf lahu qaybu samaawaati waalardi absir bihi waasmic maa lahum min duunihi min waliyin walaa yushriku fii xukmihi axada walaa tushrik fii xukmihi axada allah xukumkiisa cidna ha la wadaajin qofka sanamka u sujuuda iyo qofka sharci dejiyey ku adeeca sharci dejintaas ee inuu sharci dejiyaba u aqoonsada
nadawadan ayaa waxa ay qayb ka ahayd nadawaad dhowaanahanba ka dhacayay wilaayaadka islaamiga ah islamarkaana ay qabanayeen culummada diinta islaamka iyadoona looga digayay bulshada muslimka ah ee soomaaliyeed inay ka qayb qaataan waxa ay ugu yeereen shisheeyaha doorashooyinka dadban taas oo ay damacsan yihiin inay ka qabtaan waddanka halka warkan uu idinkaga imaanayo waa warbaahinta islaamiga ee alfurqaan haatanna warka dibadda dowladaha nato ayaa ka arinsanaya sidii ay u dhisi lahaayeen ciidan ka madax bannaan dowladda maraykanka iyagoo sheegay inaan laisku halayn karin maraykanka kulan ay isugu yimaadeen wasiiro arrimo dibadeedyada iyo kuwa gaashaandhigga dowladaha ku midaysan nato ayaa waxay ka hadleen saameynta ka dhalatay kasoo bixitaanka maraykanka uu kasoo baxay dalka afghanistan kadib dagaal labaatan sar uu dalkaas kaga jiray oo lagu soo jebiyey wasiirada kulanka yeeshay oo matalaya toddoba iyo labaatan dowladood oo ka tirsan dowladaha caalamka ee bahwadaagta la ah maraykanka ayaa waxay ku sheegeen inay ka tashanayeen sidii ay u dhisi lahaayeen ciidan ka madax bannaan dowladda maraykanka dhammaan wasiirada waxay sheegeen in maraykanka uu go-aan iskiisa ah qaatay sidaas darteed aanay ku kalsoonaan karin loona baahan yahay in dhankooda ay isku tashadaan waxaa muuqanaysa in isbahaysiga nato uu cagta saaray waddadii burburka maadaama dowladihii ka koobnaa ay hadda kalsoonida ay isku qabeen meesha ka baxday waxaana dad badan ay xasuusanayaan in midowgii suufiyeed uu burburay laba sano kadib markii uu isaga baxay dalka afghanistan sanadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo sagaalkii miilaadiyada warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa